halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye uxunogu saaciiday sharxin sifahaaga tubtiisinayo ebnagu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa idiin sii wadi doonnaa kitaabkii yeremiyah yeremiyah wuxuu ka mid ahaa nebiyadii ilaah wuxuuna ahaa nebi ilaah oo dadka loogu soo dhiibay farriin murugo caloolxumo iyo niyadjabba lahayd maadaama reer banu israa'iil ayan qaadan karin farriintii uu u waday ayay diideen oo aad bay u nabcaadeen oy garaaceen oo weliba waa la xidhay oo waxaaba dhacday maalin ay god dheer ku rideen si uu halkaasi ugu dhinto waxaana lagu eedeeyey inuu yahay nin gedood iyo xasiloonni darro ka abuuraya dalka israa'iil markii noogu dambaysay dhegaystayaal waxay inoo joogtay nebi yeremiyah oo beer ka iibsanaya canaatood canaatood waxay ku tiilay duleedka magaalada yeruusaalem waxaana halkaasu ay ahayd halkii nebiga uu ku dhashay oo weliba reerihiisuna ay degganaayeen xilligii uu iibsanayey waxay ahayd xilli welwel iyo walaac uu ka bilowday dhulka haddaba waxaannu habeen hore soo aragnay in xilligu aad u xumaa sababtaasi aawadeed dadku waxay iska iibinayeen beerahooda waxaana yeremiyah dadkii uu u sheegay in ilaah uu ku amray inuu dhul ka iibsado canaatood haatanna aayadaha lix iyo labaatan ilaa afar iyo afartan ee cutubkan waa duco iyo salaad yeremiyah ilaah uu la hor imaanayo haddaan markaasi wax idinka maqashiinno ayaa yeremiyah uu leeyahay sida ku qoran cutubka laba iyo soddonaad aayadaha lix iyo labaatan ilaa toddoba iyo labaatan ee baalka sagaal boqol toddoba iyo sagaashan ee axdigii hore sida tan markaasaa yeremiyah waxaa u yimid ereygii rabbiga oo ku leh bal eeg anigu waxaan ahay rabbiga ah ilaaha bini'aadmiga oo dhan haddaba ma wax igu adag baa jira sayidku wuxuu qeexayaa arrinka ah inaannu jirin wax isaga ku adag haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa cutubka laba iyo soddonaad aayadaha lix iyo soddon ilaa afartan ee baalka sagaal boqol siddeed iyo sagaashan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan haddaba sidaas daraaddeed rabbiga ah ilaaha reer banu israa'iil wuxuu ka leeyahay magaaladan aad tidhaahdeen waxay boqorka baabiloon ugu gacangeli doontaa seef iyo abaar iyo balaayo bal ogaada waxaan iyaga ka soo dhex ururin doonaa waddamadii aan xanaaqayga iyo dhirifkayga iyo carada weyn ugu kaxeeyey oo dhan oo meeshan ayaan mar kale ku soo celin doonaa oo waxaan ka dhigi doonaa inay ammaan ku degganaadaan iyagu waxay ahaan doonaan dadkayga oo anna ilaahood baan ahaan doonaa oo waxaan iyaga siin doonaa qalbi qura iyo jid qura si ay weligoodba iga cabsadaan waana inay iyaga iyo carruurtooda ka dambaysaba wanaag helaan oo waxaan iyaga la dhigan doonaa axdi weligiisba sii waaraya si aanan marnaba inaan iyaga wanaag u sameeyo uga sii jeesan oo qalbigooda ayaan cabsidayda gelin doonaa si ayaan iiga tegin aawadeed ilaah wuxuu magaalada u gacangelinayaa reer kaldiyiin oo markii wakhtigii uu ugu tala galay in magaalada la soo celiyo yimaadana reer kaldiyiin magaalada gacantooda bay ka bixi doontaa haddaan horay idinku sii wadno kitaabka oo aannu eegno iminka cutubka laba iyo soddonaad aayadaha kow iyo afartan ilaa laba iyo afartan waxaa qoran sida tan waxaan ku farxi doonaa inaan iyaga wanaag u sameeyo oo sida runta ah qalbigayga oo dhan iyo naftayda oo dhan ayaan iyaga dalka ku dhex beeri doonaa waayo rabbigu wuxuu leeyahay sidaan dadkan ugu soo dejiyey masiibadan weyn oo dhan ayaan wanaaggii aan u ballanqaaday oo dhan ugu soo dejin doonaa ilaaha ciidamada oo ah ilaaha reer banu israa'iil ayaa ka bixin doona reer yuhuudda xukunkan la saaray wuxuuna ku samata bixin doonaa naxariistiisa aawadeed markaasina taasu waa ballanqaad isagu uu sameeyey mu'miniinta ilaahna wakhtigii yeremiyah oo kale waxay furasho ka helayaan ilaah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu haatanna eegaynaa kitaabkii yeremiyah cutubka saddex iyo soddonaad aayadaha kow ilaa saddex ee baalka sagaal boqol siddeed iyo sagaashan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan oo haddana ereygii rabbiga ayaa yeremiyah mar labaad u yimid intuu weli barxaddii xabsiga ku xidhnaa oo wuxuu ku yidhi rabbiga waxyaalaha sameeya oo u yeela inuu sii adkeeyo aawadeed magiciisu waa rabbiga oo wuxuu leeyahay ibari waanan kuu jawaabi doonaa oo waxaan ku tusi doonaa waxyaalo waaweyn oo qarsoon oo aadan aqoon haddaba marka hadalladan uu qorayo yeremiyah wuu xidhan yahay oo xabsi buu ku jiraa dad badan ayaa jecel inay soo xigtaan aayadda saddexaad markii ay ilaah u marag furayaan oo ay ka hadlayaan hanuunkooda haddaba ficil ahaan bay ugu imaanaysaa yeremiyah oo inkastoo uu rumaysad lahaa haddana ilaah buu su'aalo weydinayaa waana wax loo baahan yahay in ilaah lala hadlo sida badan oo inkastoo aad rumaysad leedahay haddana waxyaalaha cajiibka ah oo ku soo food saara ilaah waad kala hadli kartaa adigoo aan iska dhigin mid quduus ah oo garanaya waxa ilaah uu ku samaynayo noloshaada iminkana yeremiya wuxuu mar kale adkaynayaa axdigii ilaah oo la dhigtay nebi daa'uud sida ku qoran samueelkii labaad aayaddiisa toddobaad wuxuu ilaah u ballanqaaday addoonkiisii daa'uud ahaa inuu siin doono mid carshigiisa ku fadhiisan doona weligiis iyo weligiis axdigaas isaga ah waxaa ka hadlaya nebiyadii ilaah oo dhan ee ka dambeeyey nebi daa'uud bal haddaba maqla waxa nebi yeremiyah uu leeyahay sida ku qoran cutubka saddex iyo soddonaad aayadaha afar iyo toban ilaa shan iyo toban waxaana qoran sida tan rabbigu wuxuu leeyahay bal eega waxaa imaan doona wakhti aan wada oofin doono wixii wanaagsanaa ee aan dadka israa'iil iyo dadka yuhuuddahba kaga hadlay wakhtigaas iyo wanaaggaasba waxaan daa'uud u soo bixin doonaa biqil xaq ah oo isna wuxuu dalka ku dhex samayn doonaa caddaalad iyo xaqnimo haddaba marka nebigu uu leeyahay maalmahaas ayuu ka hadlayaa maalin imaanaysa waana maalinta rabbiga oo wuxuu nebigu leeyahay iyadoo ruuxa quduuska ah uu ka dulhadlayo waxaan daa'uud u soo bixin doonaa biqil xaq ah haddaba biqilkaas xaqa ahi waa ciise masiix kaasoo ku dhashay beytlaxam waa isaga kan cadaaladda iyo xaqnimada keeni doona dhulka haddaba ilaa iyo haatan ma aynan maqal hoggaamiye daacad ah oo dalka israa'iil cadaalad iyo xaqnimo ka sameeyey oo u wanaagsanaaday qowmiyadaha halkaasi wada deggan oo dhan haddaan horay idinku sii wadno kitaabka ayaannu dhegaystayaal eegaynaa kitaabka yeremiya cutubka saddex iyo soddonaad aayadda lix iyo tobanaad ee baalka sagaal boqol sagaal iyo sagaashan ee ahdigii hore waxaana qoran sida tan wakhtigaas dadka yuhuudda ah waa la badbaadin doonaa oo yeruusaalemna ammaan bay ku degganaan doontaa oo kanuna waa magaca iyada lagu magacaabi doono rabbigu waa xaqnimadaydii haatan nebigu wuxuu leeyahay rabbigu waa xaqnimadayda waxaana cibraani ahaan weedhaasu noqonaysaa jehobah tiisd kenu haddaba haddii aniga iyo adiguba aynu leennahay ama sheegan karno wax un xaqnimo ah waatan ku jirta masiixa waayo isagu waa xaqnimadeenna haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii yeremiya cutubka saddex iyo soddonaad aayadda toddoba iyo tobanaad ayaa waxaa qoran sida tan waayo rabbigu wuxuu leeyahay daa'uud marnaba ma waayi doono nin carshiga reer banu israa'iil ku fadhiista dhegaystayaal la heli maayo ninkaas isaga ah oo kuma dhex jiro bulshada reer banu israa'iil ee maanta ninkaasu waa ciise masiix oo wuxuu fadhiyaa midigta ilaah oo waa kii ilaah oo ku yidhi midigtayda fadhiiso ilaa aan cadaawayaashaada ka dhigo meeshaad cagahaaga saartid sida ku qoran kitaabka zabuuradda cutubka boqol iyo tobanaad aayaddiisa koowaad haddaan dib ugu noqonno cashirka ayaannu iminka eegaynaa baalka sagaal boqol sagaashan iyo sagaal ee axdigii hore cutubka saddex iyo soddonaad aayadaha sagaal iyo toban ilaa laba iyo labaatan waxaana qoran sida tan oo haddaba ereygii rabbiga ayaa yeremiyah u yimid oo wuxuu ku yidhi rabbigu wuxuu leeyahay haddaad jebin karaysaan axdigayga habeenka amase axdigayga maalinta si habeen iyo maalinu ayaan xilligooda u ahaanin markaas axdigayga aan addoonkayga daa'uud la dhigtayna waa jebi karayaa si uusan u helin wiil carshigiisa ka dultaliya iyo kii aan la dhigtay wadaaddada reer laawi oo mididinyadayda ah sida aan ciidamada samada loo tirin karin amase aan ciidda badda loo qiyaasi karin ayaan u tarmin doonaa farcanka addoonkayga daa'uud iyo reer laawiga io adeegaba haddaba waxyigan wuxuu soo baxay wakhtiga sidqiyah oo ka talinayay arliga yuhuudiya wuxuu ahaa sidqiyah boqor kharriban oo aan la mid ahayn awowgii yosiyah waxaana duulaan magaalada ku soo qaaday nebukadnesar oo isagu ahaa boqorkii baabiloon kaasoo yeruusaalem iyo qurumihii ku dhowaa oo dhanba gacanta loo gelin doono ilaah wuxuu carshigii daa'uud u diyaariyey mid mustaqbalka imaan doonay kaasuna waa ciise masiix oo ilaah uu oofinayaa wax waliba oo uu ku hadlo waxaana intaasi ku soo dhammaanaya dhegaystayaal cutubyadii laba iyo soddon ilaa saddex iyo soddon dhegaystayaal waxaannu haatan idiin bilaabaynaa cutubyada afar iyo soddon ilaa lix iyo soddon ee kitaabkii nebi yeremiyah mawduuca cutubyadaasi ay ka hadlayaan waxa weeye in maxbuusnimada loo wadan doono sidqiyah horay loo sii sheegay reekaab oo macbudka looga yeedhay oo lagu leeyahay kaalaya qamrigan canabka ah halkan ku caba laakiinse ka gaabsanaya oo ka doortay inay ilaah addeecaan iyo yehoyaaqiim oo burburinaya hadallada ilaah si bal arrinka hore ee ah in sidqiyah loo kaxaysan doono masaafuris oo la sii sheegay ayaannu ku horumaraynaa waxaanan eegaynaa baalka kun ee axdigii hore cutubka afar iyo soddonaad aayaddiisa shan iyo tobanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan kanu waa ereygii yeremiya xagga rabbiga uga yimid waagii nebukadnesar oo ahaa boqorkii baabiloon iyo ciidankiisii oo dhan iyo boqortooyinkii dunida oo taliskiisa ku jiray oo dhan iyo dadkii oo dhammuba ay la dirirayeen yeruusaalem iyo magaalooyinkeedii oo dhan oo wuxuu ku yidhi rabbiga ah ilaaha reer banu israa'iil wuxuu leeyahay tag oo sidqiyah oo ah boqorka dalka yuhuuddah la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu leeyahay bal ogow magaaladan waxaan ku ridi doonaa gacanta boqorka baabiloon oo isna dabbow ku gubi doonaa oo adiguna gacantiisa kama adbaxsan doontid laakiinse hubaal waa lagu qabsan doonaa oo gacantiisa lagugu ridi doonaa oo indhahaaguna waxay fiiri doonaan indhaha boqorka baabiloon oo isna afkiisuu kula hadli doonaa oo baabiloon baa tegi doontaa sidqiyah boqorka dalka yuhuudahow weliba bal maqal erayga rabbiga rabbiga wuxuu kaa leeyahay seef kuma dhiman doontid nabad baadse ku dhiman doontaa oo waxbaa lagu shidi doonaa sidii wax loogu shidi jiray awoowayaasha oo ahaa boqorradii kaasii horreeyey wayna ku barooran doonaan iyagoo leh hoogaye sayidkaygiiyow waayo rabbigu wuxuu leeyahay eraygaas anigaa ku hadlay kaasu waa hadalkii rabbiga haddaba dhegayste oo wuxuu u dhacay sidii uu u yidhi wuxuu yeremiyah sii sheegay in yeruusaalem deb lagu gubayo markii ciidamada baabiloon ay soo galaan iyo in weliba boqorka qudhiisa maxbuus ahaan loo wadan doono haddaan hadallada rabbiga horay idinku sii wadno ayaannu eegaynaa baalka kun ee axdigii hore kitaabka yeremiyah cutubka afar iyo soddonaad aayadaha siddeed ilaa sagaal waxaana qoran sida tan kanu waa eraygii yeremiya xagga rabbiga uga yimid markii boqor sidqiyah uu dadkii yeruusaalem degganaa oo dhan axdi la dhigtay dabadeed axdigaasuna waa in xorriyad loogu dhawaaqo in nin kastaaba xoreeyo addoonkiisii cibraaniga ah ama addoontiisii cibraaniyada ah iyo inuusan ninna addoonsan walaalkiisa yuhuudi ah sidqiyah wuxuu axdi la dhigtay dadka cibraaniyada ah si mid waliba uu u xoreeyo addoonkiisa haddaan arrinkaasi idinka akhrinno kitaabka ayaannu iminka eegaynaa cutubka afar iyo soddonaad aayadaha shan iyo toban ilaa lix iyo toban waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan soo socota idinkuse haatan waad soo noqoteen oo wax quman ayaad hortayda ku samayseen markii ninkiin kastaaba uu deriskiisa xorriyad ugu dhawaaqay oo axdi baad hortayda ku gasheen idinkoo gurigii laygu magacaabay jooga laakiinse intaad iga noqoteen ayaad magaceygii nijaasayseen oo ninkiin kastaaba wuxuu soo ceshaday addoonkiisii iyo addoontiisii oo uu ikhtiyaarkooda ku xoreeyey oo waxaad ku soo celiseen gumaysi inay addoommo idinsii ahaadaan ilaah wuxuu leeyahay ballankan wuu wanaagsan yahay wuxuuna ahaa mid ku qoran kitaabka sharciga ee muuse uu qoray waa kitaabka baxniintii cutubka kow iyo labaatanaad aayadda labaad sidqiyaah ma uusan oofinin ballankaas oo ilaah baa iminka ku leh laakiinse intaad iga noqoteen ayaad magacaygii nijaasayseen haddaba waxaa la mid ah reer yuhuuddah kuwaasoo noolaa wakhtigii yeremiyah mid waliba oo masiixi ah ee haddana aan tusaale waxtar leh u noqonaynin masiixa waxaa la doonayaa in sida aad u nooshahay ee daacadda ah ay dadka oo dhan arkaan si loo ogaado inaad tahay masiixi aamin ah mase ahan in tuuganimadii iyo dembigii lagaaga yeedhay iyo sinadii aad ku sii socoto haddii kale waxaad nijaasaynaysaa magaca rabbiga haddaan horay idinku sii wadno kitaabka yeremiyah ayaannu haatan eegaynaa cutubka afar iyo soddonaad aayadaha sagaal iyo toban ilaa kow iyo labaatan ee baalka waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan kuwaasoo ah amiiradii dalka yuhuuddah iyo amiiradii yeruusaalem iyo bohonnadii iyo wadaaddadii iyo dadkii dalka oo qaybaha weysha kala dhex maray oo dhan waxaan kulligood ku wada ridi doonaa gacanta cadaawayaashooda iyo gacanta kuwa naftooda doondoonaya oo meydkooduna wuxuu cunto u noqon doonaa haadka samada iyo dugaagga dhulka oo sidqiyah oo ah boqorka dalka yuhuuddah iyo amiiradiisaba waxaan ku ridi doonaa gacanta cadaawayaashooda iyo gacanta kuwa naftooda doondoonaya iyo gacanta ciidanka boqorka baabiloon oo haatan idinka noqday haddaba markii qof axdi uu gelayo maalmahaasi dadku waxay dhex mari jireen neef la gowracay oo sida badan ahaa qaalin lo'aad wuxuu rabbigu leeyahay iyo dadkii dalka oo qaybaha weesha kala dhex maray oo dhan maadaama haatan aynu soo geli doonno cutubka shan iyo soddonaad ayaannu arkaynaa in reekaab oo iyaga ka mid ah mu'miniintii dalka yuhuuddah ku hartay oo farriin wanaagsani ay u imaanayso welibana codkii rabbiga ayay maqlayaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu haatan eegaynaa cutubka shan iyo soddonaad aayadaha kow ilaa laba ee baalka kun iyo kow ee axdigii hore waxaana qoran sida tan kanu waa eraygii yeremiyah xagga rabbiga uga yimid wakhtigii yehoyaaqiim inayosiyah oo boqorka ka ahaa dalka yuhuudda oo wuxuu ku yidhi waxaad u tagtaa reer reekaab oo la hadal oo guriga rabbiga qowladihiisa midood geli waxaanad siisaa kamri ay cabaan rabbigu wuxuu ku leeyahay yeremiyah waxaad ii keentaa reekaab oo soo geli guriga rabbiga oo waxaad siisaa waxay cabaan haddaan horay idinku sii wadno haddaba xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa cutubka shan iyo soddonaad aayadaha shan ilaa lix waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan markaasaan wiilashii reer reekaab soo hordhigay weelal kamri ka buuxo iyo koobab oo waxaan ku idhi kamrigan caba laakiinse waxay yidhaahdeen innaba kamri cabi mayno waayo awowga iyo yoonadaab oo ahaa ina reekaab ayaa nagu amray oo nagu yidhi weligiin idinka iyo wiilashiinnuba waa inaydan kamri cabin haddaba iyadoo ay ugu wacan tahay amarkii awowgood yoonadaab uu siiyey reerka ayay ku diideen inay kamri cabaan oo waxay diideen kamrigii nebi yeremiyah uu soo hordhigay waa kamriga laga sameeyo canabka ee aan lahayn sakhradda badan haddaan horay idinku sii wadno meeriska caawa ayaannu haatan eegaynaa baalka kun iyo labo ee axdigii hore kitaabkii yeremiyah cutubka shan iyo soddonaad aayadaha saddex iyo toban ilaa shan iyo toban waxaana qoran sida tan rabbiga ciidamada oo ah ilaaha reer banu israa'iil wuxuu leeyahay tag oo dadka yuhuudda iyo kuwa yeruusaalem degganba waxaad ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu leeyahay war tacliin miyaydan qaadanaynin inaad erayadayda maqashaan yoonadaab ina reekaab ereyadiisii oo wiilashiisa ku amray inayan innaba kamri cabin waa la wada oofiyey oo ilaa maantadan la joogo iyagu kamrina ma cabaan waayo waxay addeecaan amarkii awowgood aniguse waan idinla hadlay anigoo goor wanaagsan idinla hadlaya laakiinse innaba ima aydan dhegaysan oo weliba waxaan idiin soo diray nebiyadii addoommadayda ahaa anigoo goor wanaagsan idiin soo diraya oo idinku leh midkiin kastaba haatan jidkiisa sharka ah ha ka soo noqdo oo falimihiinnana hagaajiya oo ilaahyo kale ha dabagelina inaad u adeegtaan aawadeed oo markaas waxaad iska degganaan doontaan dalkii aan siiyey idinka iyo awowayaashiinba laakiinse idinku dheg iima aydan dhigin oo innaba ima aydan dhegaysan ilaah wuxuu isbarbardhigayaa reekaab oo iyagu addeecay amarkii awowgood oo ahaa amar wanaagsan oo ilaah ka yimid oo ah in wadaaddadu ayaan kamri cabin iyo reer yuhuuddah oo iyagu diiday amarkii aabbahooda samada jooga inta cutubka ka dhiman ilaah wuxuu ciqaab saarayaa reer yuhuuddah wuxuuna barakadaynayaa reekaab cutubka lix iyo soddonaad ayaa wuxuu muujinayaa dabeecadda ninkan yehoyaaqiim ah iyo sidii uu hadalladii ilaah u quursan jiray waxaa kaloo cutubka lix iyo soddonaadii uu ka hadlayaa farriin loo soo marinayo yehoyaaqiim nebi yeremiyah haddaan markaasi idiin bilowno cutubka lix iyo soddonaad ayaannu iminka eegaynaa aayadaha kow ilaa labo waxaana qoran sida tan boqorkii dalka yuhuuddah oo ahaa yehoyaaqiim inayosiyah sannadiisii afraad ayaa ereyganu yeremiyah uga yimid xagga rabbiga oo wuxuu ku yidhi kitaab duuduuban soo qaad oo waxaad ku qortaa ereyada aan wakhtigii yosiyah iyo ilaa maantadan la joogo inta ka dhex leh aan kugula hadlay oo dhan kuwaas oo ka gees ahaa dalka israa'iil iyo dalka yuhuuddah iyo qurumaha oo dhan ilaah wuxuu nebi yeremiyah u sheegayaa inuu hadalladan oo dhan ku qoro kitaab waxaana garaaniga qorayaa uu noqonayaa baaruuk haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu hoos ugu daaddegaynaa cutubka lix iyo soddonaad aayadihiisa sagaal iyo toban ilaa saddex iyo labaatan waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan markaas amiiradii waxay baaruuk ku yidhaahdeen tag oo adiga iyo yeremiyahba dhuunta oo yaan ciduna ogaan meeshaad joogtaan markaasay boqorkii oo barxaddiisa jooga u galeen kitaabkii duuduubnaase waxay dhigeen qowladdii eliishaamaac oo garraanigii ahaa markaas boqorkii wuxuu yuhuudii u diray inuu kitaabkii u keeno oo isna wuxuu ka soo qaaday eliishamaac oo karaanigii ahaa qowladdiisii markaas yuhuudii wuxuu kitaabkii ku akhriyey dhegihii boqorka iyo dhegihii amiiradii boqorka ag taagnaa oo dhan haddaba waxay ahayd bishii sagaalaad oo boqorkuna wuxuu fadhiyey gurigii qabowga laga geli jiray oo hortiisana waxaa yiil dab girgire ku dhex ololaya oo haddaba markii yuhuudii saddex ama afar qaybood akhriyey ayaa boqorkii mandiil ku gooyey oo wuxuu ku dhex tuuray dabkii girgiraha ka baxayey ilamaa kitaabkii doodoobnaa oo ku wada baaba'ay dabkii girgiraha ka baxayey
sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin